بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله إبدال الميم ميمت بدلتان كذا تبدل الميم ميمت ولا بدلا من النون الساكنة نون ساكنة لا لقى بدلا ما أخذنا إبدال الهاء ميها إبدال الهاء هذا بدل ديلا وبدلت لا وهذه ولا بدل من الهمزة همزة لقى بدلا تقول العرب عرفت وعيت هذا أرقت وهرقت ساسدان araqtu waan daadiyey hamsada haddi asal ah waa afcala oo laga keenay daadinta araqtu waan daadiyey marka hamsadaas waa hamsatu afcala ayadaa asal ah hamsadan haddii la rabaa baa loo bedelaaho laakiin ibdaal waajiba ma aha haddaad doontana waxaa leedahay haraqtu biibdaali اhamsati haaan hamsadii haa u roge araqtu waan daadiyey waharaqtu waan daadiyey marka sidaas la leeyahay waa biduuni ciwadin ciwad kuma jiro laakiin haddana waxaa kuu bannaan in aad tiraahdo ahragtu inaad tirahdana waa kuu furan tahay ahragtu oo markaa see lale see la yeelaa waxaa leeyahay ha'da ku jirta ahraqtu waxay ciwad ka tahay taxriiku اlcayn aladi faata caynta xarakeynteydii oo ku dhaafay bay haadaasi ciwad ka tahay oo markaa waxay la mid tahay siintii hee asbaaca oo hamsatulqadciga ahayd bay la mid tahay siintaas waxay ciwad ka tahay taxriiqu lcayn soo ma ahayn haadaanun waxay ciwad ka tahay taxriiqu lcayn waa isku mid marka labad labadaas kelimadood marka waa isleeyihiin wa fii anartu thawba maradii ayaan midabeeyey hanartuhu bay dhahdaa carabta hanartu meeshay ka dhihi lahayn bay hanartu bay ka leeyihiin waa amdatu afcaladii waa loo bedelay wa fii araxtu daabata daabadii waa u raaxeeyey waxay ka yidhaahdaan haraxtuhaa waa u raaxeeyey waa amdatu afcaladii wa fii iyaaka iyaakana hiyaaka bay yidhaahdaan iyaaka amdadii haa bay urudeen hiyaaka qaala shaacir wuxuu yidhi fahiyaaka wاlأmr aladii in tawasacat mawaaridhu daaqat calayka masaadiruh buu yidhi fahiyaaka waxaan kaaga digaa wاlamra arrinka aladii kaasoo in tawasacat mawaariduhu ay madaakiluhu meesha laga gelaa markay ballaarato markaa gelee ballaaran oo meel waasicah leh in tawasacat mawaariduhu meelaha laga gelaa haddii ay ballaartaan daaqat calayka hadhowdii ay ciriiri kugu noqonaya masaabiruh ay makhaarijuh meeshaa ka soo bixi lahayd waxaan kaaga digaa buu yidhaahday arrin inaad ku fududaato marka hore aada gelayna ay fudud tahay hadhow markii aa ka baxaa istiraadana aad ka soo bixi weydo iska jir buu yidhi waxaa laga rabaa markaa fahiyaaka baa laga rabaa wayaquuluuna waxay leeyihiin in facalta facaltu yuriiduuna waxay ula jeedaan in facalta facaltu haddaa samayda waa samayna waa intii shardiyada ahayd hamsadeedii bay ha ka dhigeen wa tubdalu aydan sidoo kale waa la bedelaa taasi waxay ahayd ibdaalu lhaa'i min alhamza sidoo kale haada waxaa laga bedelaa min alwaawi waawda fii qowli imri'i lqays imrulqays hadalkiisii waqad raabanii qowluhaa yaa hanaahu wayxaka alxaqta sharan bisharii alxaqta sharan bishar buu yidhi waa qaafiya muqayada waqad raabanii alla ilaahay waxaa ishaki geliyey qowluhaa gabadha hadalkeeda yaa hanaahu ay tidhi warkanoohow midkaanow wayxaka liibaane alxaqta sharan shar baad bisharin shar kale ka dabageyday hadalka ay saas tidhi waa ka shakiyey buu yidhahda shaki buu geliyey gabadhaani waxay la hadlay imruulqays waxay leedahay markii hore intaadan ii imaan baa waxaa laigu tuhmi jiray inaan adiga xidhiir kula leeyahay taasi waa shar haddoo aa ii timidna tuhmadii way soo korortay oo tuhmadii tuhmo kalead ka dabageeday waa meesha ay leedahay alxaqta sharan bishar howlaa ligu kaa tuhmi jiray ti hadda haddaa ii timidna tuhmadii tuhmo kalea ka dabageeday waxaa laga rabaa marka yaa hanaahu taasaa laga rabaa yaa hanaahu waa kelimad hanaahudan waa kelimad loo isticmaalo nidaha keliya ereyasoo uma jiraan nidaha keliya laasima ereyadaasa ka mid tahay waxaan munaado ahayn looma isticmaalo waxaana loo isticmaalaa oo ay bedel ka tahay shay munakar ah yani waxay ka dhigan tahay yaa hanaahudaani waxay ka dhigan tahay yaa rajulu sida la yidhaahdo oo kale ay ka dhigan tahay yaa rajulu soo munaado ma aha nakiro maqsuudaa mise hayru maqsuudaa waayo markaas yaa rajulu markaan idhaahdo maqsuudaa soo ma aha mabniin cala dami fii maxalli nasbin soo ma aha tanna waa sidii oo kale yaa hanaahu waa leedaha warkanow war ninkaanow yaa hantaahu hadday gabar tahayna war midaanay aa leedahay kelimadan waxay leeyihiin asalkeedii hore reer basra waxay ahayd bay leeyihiin yaa hanaagun bay ahayd markeedii hore aliftaani waa zaa'id waxaana ka dambayda laamul kelimihii oo waaw ah kadibna waawdii baa waxaa loo rogay ha markaasay waxay noqotay yaa hanaawu soo ma ahayn yaa hanaahu ay noqotay qolo kaloo waxaa jirta isla reer basro oo waxay leeyihin maya waaw iyo ha maxaa iska quseeya yaa hanaawun markeedii hore hadday ahayd waawdii baa waxaa loo bedelay alif markeedii hore ilaan qaacidada waxay ahayd waaw iyo ya haddii darafka ay dhacaan alif zaa'idaan ay ka horeydo in hamdo loo rogo soo ma ahayn laakiin hamdada waxaa ka horeyda marka hore in loo soo rogo alif alif baa loo rogay kadibna hamzaa loo rogay kadibna hamzadii baa waxaa laga soo bedelay haada ilan hamzadii haada labadooda waa la isku bedelaa soo maaha hadda soo sooma inaan marin saasay leeyiin qolana qoladaas waxaa muddaa marka inay qiyaaska kaga dhow yihiin qoladaan dhahaya waaw iyo ha-a la isku bedelay kuwaasi marka waxay leeyiin maya waawda markeedii hore alif baa loo rogay kadibna labadii alif markay kulmeen midii dambe hamza loo rogay kadibna hamzadii baa ha loo rogay madhabkaas marka waa madhabka reer basra waaye qolo kaloo waxaa jirta ay ka mid yihiin akfash iyo abu zayd oo uu tilmaami doono waxay leeyihin maye laamulkelimihii waa xadfan yahay waa kow waxaa jooga faa-ulkelimihii oo haada ah iyo caynulkelimihii oo nuunta ah kadibna sida nudbada kelimada aakhirkeeda loo raaciyo alif iyo ha loo raaciyo ba alif iyo ha loo raaciyo marka labadoodu baa zaa'id oo tusaaleahaan markaa rabto inaad tidhaahdo war zaydow fi nudbati markaa rabto inaad tidhaahdo yaa zaydaah soo dhihi maysid nudbaha markii la joogo yaa zaydaah soo lama dhaho sidii oo kale waayay leeyihiin kelimadan marka yaa hanaah in la dhahay ahayd oo sukuun ay u dambeydo ilaan waa sukuunka waqfiga sukuunulwaqfi had waxaa ula jeedaa waa ha-usagti ha-usagtina haddee saakinay ahayd maxaa loo xarakeeyey oo yaa hanaahu loo yidhi su-aashaasaa imaatee haddii yaa zaydah ay la mid tahay ad waxa la raad inay saakin ahaato tanna way xarakaysantaho yaa hanaahu baa la yidhi waxay leeyihiin تشبيiها بhاء الضميir haa ضميirkaa lagu shabahay ضربته sooma xarakaysna taasaa lagu shabahay waxaa kaloo su-aalaho imaatay haddii haa-u sakti ay tahay meeshaan sakti ma yaalo wasliyaa yaala yaa hanaahu wayxaka alxaqta شharا bشhar waa la wasliyey waxay leeyihiin waxaa dhici kartaa wasliga iyo waqfiga axkaamta inay kala qaataan waa dhici kartaa qola saas aaminsanaa jirta wayxaka alxaqtan sharan bishar wahiya facaalun waa facaalu min hanuuka laga keenay wa asluha asalkeeda hanaawun bay ahayd fa ubdilat ilhaawhaadii baa min alwaawi laga bedela haadaa huwa saxiix kaasaa saxiix ah laa maa ra'aahu abuu zaydin abuu zayd sida ay la noqotay oo uu arkay sax ma aha buu yidhahdi waa abulxasan alakfash siday aaminsan yihiin sax ma aha waxay aaminsan yihiin in haadaani ha u sagti ay tahay ayna tahay midda raacda aakir almanduub manduubka aakhirkiisa wa tubdal haaw aydan sidoo kale min alyaa yaadaa laga bedelaa fii di bimacnaa dii dii baa asaluhu leeyahay asalkeedii dii bay ahayd kadibna yaadii baa ha loo rogo dih baa la yidhi wa minhaa waxaa ka mida wa minhaa watubdalu lhaau aydan min alyaa yaadaa laga bedelaa fii hunayhatin wa huwa hunayhadiina taxqiiru hanatin hanatin oo la taskiiriya waayo sidoo kalena haada waxaa laga bedelaa ya-da ya-daasoo ku jirta hunayhatin kelimadan asalkeedii mufradkeeda hanawun sooma ahayn mufradkeeda mudakarka ah hanawun sooma aha mu-anadkana waxaa leeyahay hanawatun baa leeyahay horta nuunta ma xarakaysneed mase saakin ay ahayd saakina sooma ahayn hanwun bay ahayd gabadhana waxaa leeyahay hanwatun baa leeyahay hanwatun marka gabar ay tahay haddii aad rabto hanwatun inaad taskiirido ya-dii haaliada ahayd waa inaad keento xaraf ka horeya waa inaad kor dhigto oo markaas aad tidhaahdo hunaywatun hunaywatun waa inaas aad tidhaahdo kadibna waa inaad waawda iyo ya-da labadooda isku shido qaacidadii tasriifka ahay sida ay sheegaysa istamacat ilwaaw walyaa wasabaqa axaduhumaa bisukuuni qulibat ilwaaw yaa-an waudqimat ilyaau fi lyaa markaa maxay kuu noqonee hunayatun soo kuu noqon mayso laba yaa-ood oo midda horena saakine ay tahay oo yaa-u tasriirkiia midda dambena ay kasoo gadoontay waawdii oo maxay ahayd laamulkudimihii kadibna middii dambe oo mutaxarikada ahayd baa ha loo bedelay markaasaa waxaa la yidhi hunayhatun wa minhaa watubdalu lahaa ayda minhaa min alyaayadii baa laga bedelaa iyadaasoo fii hunayhatin ku jirtay taqiiru taskiiru hanatin wa kaanat waxay ahayd markay yidhi hunayatan walaslu lawal asalkii horena hunaywatun waa liannaha minhaa nawaatin maxay lahaa nawaat baa laga keenay qaala shaaciru wuxuu yidhi arabna nizaarin qad jafaanii wamallanii calaa hanawaatin sha'nuhaa mutataabicu buu yidhi araa waxaan u jeedaa ibna nizaarin qad jafaanii inuu ugooy inuu igooye wamallanii uu iga daalay calaa hanawaatin ay lihanawaatin calaadaani waa midii tacliiliyada ahayd wuu igooyey wuuna iga daalay calaa hanawaatin lihanawaatin arrimo foolxun dartood oo aan asaga ku sameeyey hanawaadkaasoo sha'nuhaa sha'nigeed uu yahay mutataabicu mid isdaba jooga ibnu nisaar waa igooye waana iga daalay sababtoo ah afcaashaydii foosha xumayd oo mutakarirada ahayd oo mutataabicada ahayd buu ka daalay saas darteed buu igooyayuu leeyahay hanawaad baa laga rabaa waa facalaad watubdalu lahaa waa aydan min alalif alif baa laga bedelaa taquulu fii hunaa soo ma ahayn huna baa leedahay qaala araajis wuxuu yidhi qad waradat min amkina min haa hunaa wa min huna buu yidhi qad waradat ay libilu geelii waa soo aroortay min amkina meelayaal bay ka soo aroortay meelo min haa hunaa meeshaan wa min hunaa iyo meeshaan dhinacan iyo dhinacan iyo dhinac walba waa ka timid buu yidhaahday ibishii geelii waxaa laga rabaa marka wa min huna baa laga rabaa asalkeedii hunaa buu ahaa wallahu aclam halkaas ku jiro